haatanna muqdisho siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa aragtidooda ka dhiibtay maqaamka magaalada muqdisho wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
marka ay timaado ka doodista matalaadda gobolka banaadir waa mid ka mid a ajendayaasha siyaasadeed ugu adag ee xilligan laga doodayo xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka dooda matalaadda muqdisho iyo helidda maqaamka aqalka sare xildhibaanada qaarkood ayaa soo jeediyay ahmiyadda ay leedahay in dadka anshuurbixiyaasha muqdisho ay helaan matalaad hay-adaha dowladda gaar ahaan aqalka sare xildhibaan mustaf shaqaali dhuxulow ayaa sheega muhiimadda ay leedahay in dadka muqdisho anshuurbixiyaasha ay helaan matalaad aqalka sare loogana baahan yahay dowladda uu hogaamiye madaxweyne farmaajo annaga markii aan kambeynkan bilaabayno laba opshin aan ku tashanno labada opshinba waxay ahayd laba opshin oo nabadeed wax colaada iyo wax dhibaataa ma jirin opshin wuxuu ahay inaan dhaqanka culimaadudiinka dhallinyarada haweenka ganacsatada siyaasiyiinta aan shir la galno kadibna aan ka tashanno si gaara u soo tashanno hadday xataa nagu saamaxdo inaan bilaabno shirar gaara mudaharaadyo nabadeed rabshada maaha nabadeedna oo aan ku muujinayno inaan bilaabno laakiin waxaan door bidnay inaan baarlamaanka soomaaliya asxaabteenna ay ka buuxdo inaan kambeyn ka samayno waxaan aaminsanahay maalinba waxaan kaloo aaminsanaha dad badan activista ah inay baarlamaanka ku jiraan oo aaminsan waxa aan aaminsannahay waxaan idinka rabna waxaa waaye gobolka banaadir aniga waxaan ku raacsanahay xildhibaanada soo jeediyey saddex iyo toban sana darna siiyo waana cadday karaa sababta sababta waa cadday karaa xildhibaanimahad salada soo jeeda mana kugu raacsanahay waxaan rabnaa inaad nala shaqaysiin garab nagu siisiin haddii waxyaaba la tabanaan jiraan aan kawada hadli karnaa kambeynka cidda aan ka samayna cod ka rabna waa idinka idinkaa idinka rabnaa xildhibaanada la jooga waxaana rajaynaa sida aad gobollada waqooyi garabka loo siiyey xildhibaanada ka soo jeeda inaad garab noo sii doontiin weliba si gaara waxaan ugu hambalyaynaa sida garabka loo siiyey xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi dalka waxaan rajaynaa banaadirna taasoo kalena idoon tahay xildhibaan khasanyar oo ka tirsan golaha shacabka ayaa hoosta ka xariiqay in matalaadda muqdisho ay taa muhiim dadkuna ay helaan dad matela wuxuuna xusay inaysan ahayn in madaxweyne farmaajo hadda uu soo magacaabo duq magaalo balse dadku ay soo doortaan hadda waxaa dhisan isteedyo sanatar sidiisaba waxaa yeesha isteed baa yeesha dowlad goboleed ayaa sanatar yeesha qodobka sagaalaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa uu leeyahay magaalada muqdisho oo ah caasimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waana inay yeelataa maqaamu gaar ah waxaana ku soo saarayaa waxaan lagu soo saarayaa dib-u-eegeysta dastuurka waxaana ka wada qaraar ka soo wada saaraya ama go-aan ka soo wada saaraya labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan u malaynayaa inay qodobadaas iska cadcad yihiin oo wax bannaankai aan leeyihiin waxaa marka su-aal ilis weydiiye u baahan muqdisho ma caasimadba ma gobolba ma stateba intaas markii la qeexo ayaa la aadi karaa meesh kale la aadi karo doodaha qaarkood oo ragga saaxiibada ee meesha ka sheegayeen laguma qiimeeyo waddanka markuu federaal yahay system markuu yahay aqal sarena laga hadlayo population laguma qiimeeyo aqal sare waxaa lagu qiimeeyaa matalaad gobo stateka lagu qiimeeyaa doctor cabdi cali oo ka tirsan golaha shacabka ayaa isdul istaaga su-aale ay ka mid ahaayeen muqdisho ma gobolba ma caasimadba mase waa state taa kadib ayuu sheegayna muhiim ay tahay in laga doodo xalkeeda siyaasadeed muqdisho haddaan ku qeexayno caasimadda waxay noqon kartaa meesha gobolka banaadir waa ka weyn yahay muqdisho gobolka banaadir waa ka weyn yahay muqdisho tiradan dadkan aan hadda hadlayno gobolka banaadir afar iyo la milyan la leeyahay waa ka ballaaran yahay magaalada muqdisho iyo dadka ku nool laakiin sida guddoomiye jaylaani uu sheegay xuquuqda dadkii aasaasay magaaladan inaan la lumin horta lambar on moogtahay xuquuqda dadkii aasaasayaasha ee degmooyinka aan sheegayno inaan la aasaasay aniga waxaan ka mid ahay xildhibaanada matala dadka deegaanka asalku ah maqdisho degmada cabdicasiis xaafadda kaama waxaa laga yaabaa hadda inaan ku dulmannahay maamulka gobolka banaadir ee hadda jira haddii doorasho la geli lahaa xaqooday heli lahaayeen barsoo dalxaa sheegay maanta markii la yidhaahdo ha la xaaqo magaalada islaamaha soo baxay ka mid yihiin degmada cabdicasiis waxay ku leeyihiin guddoomiyaha ururka haweenka si marka qashinka la xaaqaayo ilaan qof aan deegaan ahayn haddii guddoomiye laga dhigo ha la xaaqa haddii la yidhaahdo hal guri iyo hal qoysoo u soo baxa ma helaayo xaaqa marka waa in guddoomiyaha guddiga haweenka laga dhigaa dadkii majoritiga ahaa si maalinkii qashinka la qaada ay u xaaqaan madaxda oo dalkan hadda ka talisa madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayre ma huba inay xataa war ka hayaan degmadan iyo dadka degan iyo taariikhda ay leedahay dakareetana ayaa ku soo saara cidday magacaabayaan guddoomiye degme iyo iyo iyo iyo waaxda looyacaddo iyo hadda maraysaa inay ayagu magacaabaan oo ay u magacaabaan qof ka yimid gobollada dhexe iyo meel ka sii sarraysa fagaaraha looga dooday siyaasadda soomaaliya qodobada ugu waaweyn hadda hareeye waxaa ka mid ah maqaamka muqdisho muqdisho waxay noqotay mid madalkeeda aan dhammaanin laga soo bilaabo siyaasadihii kala duwanaa dalka soo maray ilaa ay dowladdii carte haba ugu darnaata laba kun labaiyo toban laba kun lix iyo toban oo hadda la joogo laba kun kow iyo labaatan waxaana mar walba muuqataahi in ballanta muqdishoahi aysan dhammaanin welina xalkeeduusan miiska saarnayn cabdulqaadir okey v o a muqdisho